shilkan baabuur ee ka dhacay duleedka bari ee magaalada berbera ayaa la sheegay inay isku dhaceen laba baabuur oo mid ahaa kuwa qaadka qaada iyo gaadhi noohaa oo ay la socdeen dad rakaaba oo badan wararka ay fioodu heshay ayaa tilmaamaya in shilkaasi ay ku dhinteen toban qof kuwaasi oo afar ka mid ay dumar yihiin lixda kalena rag yihiin halka dhaawacuna uu yahay afar iyo toban qof muuqaalka baabuurka noohada ayaa ah mid baaba-ay gebi ahaanba isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil doctor bashiir diiriye jaamac ayaa ka warramay xaaladda dhimashada iyo dhaawaca ee dadkaasi abaan shantii waxaa naloo soo sheegay shil ka dhacay kantaroolka bari magaalada berbera kaasoo laba gaari ay isku galeen gaari weyn oo qaad sida iyo gaari noohaa gaariga noohada ay dhowr iyo labaatan qof in ka badan buu ayuu siday dhaawaca hadda cusbitaalka soo gaadhay aanu gacanta ku haynaa waa afar iyo toban qof dhimashana waxaa cusbitaalka soo gaadho la hayaa ama tiro guud ahaan waa toban tobanka dhimasho afar baa dumara ragna waa lix waxaan ilaahay uga baryaynaa wixii muslimka ahaa ee ku dhintay ilaahay u naxariisto inta kale dhaawacaana waxaan u rajaynaynaa caafimaad wasaaradda caafimaadka waxay u mahad celinaysaa maamulka dowladda hoose iyo maamulka gobolka iyo ciidanka qaranka oo ka hawshaa ka qabtay howl xaadla ka qabtay iyo shaqaaleweynaha gobolka saaxil waxaana insha allah u rajaynaynaa in hawshaasi aanu kala guri doono oo aan dhaawaca wixii u baahan daaweyn iyo wixii kale meydkaa taabasho u baahan baanu geli doonaa anigiyo maamul muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay magaalada berbera waddooyinka uga baxa hargeysa iyo burco shirarka baabuurta kuwaasi oo ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen hase yeeshee shilkan ayaa noqonaya kii tirada dadka ugu badani ay ku dhintaan ee sanadkan ka dhacay gobollada kala duwan ee somalilan khadar maxamed cakuule v o e hargeysa